إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإxsaan إilى yوم الdiin ama bacd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa oo dersigeennii boqol konton iyo sideed oo nooga bilaabanaya aayadda koowaad ee min suurati اlmu'minuun suuratu اlmu'minuun waa suura makiya waa qur-aankii soo degay qabla اlhijra nabiga sala allahu calayhi wasalam hijradiisii uu u soo hijrooday madiina hijradaas ka hor qur-aankii soo degay weeye waxay xoog badan aada uga hadlaysaa macaanidii ay ka hadli jireen suwarka makiga ah oo caqiidada ah oo waxa weeyaan tarbiyada ah qofka in la tarbiyeeyo oo waxa weeyaan naftii lagu dhiso akhlaaq wanaagsan oo laga dahiro shirkigii iyo macaasidii waxa weeyaan iyo towxiidkii risaaladii in la isbaatiyo rusushii dadkii rususha inkiray ama khilaafay wixii ku dhacay cuquub cuquubooyinkoodii in la sheego marka wax badan towxiidkii iyo risaaladii iyo qiyaamihii iyo waxa weeyaan tarbiyo badan ayay ka hadlaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim qad xaqiiqe aflaxa waxaa liibaanay almu'minuuna dadka mu'miniinta ah aladiina mu'miniintii ayaa liibaaneen hum ayaguba khaashicuuna kuwii ku khushuuca ah fii salaatihim salaadooda dhexdooda waaladiina mu'miniintii yaa liibaaneen hum ayagu mucriduuna kuwii ka jeesta ah cani laqwi baadilka iyo malayacniga waaladiina mu'miniintii yaa liibaaneen hum ayaguba faaciluuna kuwa sameeya ah lisakaati sakada waaladiina mu'miniintii yaa liibaaneen hum ayaguba xaafiduuna kuwa ilaaliyo ah lifuruujihim farjiyaalkooda ilaa calaa aswaajihim xaasaskoodaysan ka ilaalinayn ma ahane aw amase maa kii oysan ka ilaalinayn malakad ay milkiyeen aymaanuhum midigyaalkooda fa innahum mu'miniintu hayru maluumiina waa kuwaan lagu eedaynayn xaasaskooda iyo addoommadooda faman ibtaqaa qofka raadiya waraa'a daalika kaas la soo sheegay oo sawjada iyo addoonta ka gabaal qofkii raadiya meeluu ku shaawo guto fa ulaa'ika duulkaasu humul caaduuna waa kuwa xuduuddaa la ka gudbay waaladiina mu'miniintiiyaa liibaaneen hum ayaguba raacuuna kuwii ilaaliya ah liammaanaatihim ammaanooyinkooda ilaaliya wa cahdihim ballankoodana ilaaliya waaladiina mu'miniintii yaa liibaaneen hum ayagu yuxaafiduuna kuwa ilaaliya ah calaa salawaatihim salaadahooda ilaaliya ulaa'ika kuwa la soo tilmaamay hum ayagaa alwaarihuuna kuwa dhaxlaya ah aladiina waa kuwa yarihuuna dhaxlaya alfirdowsa jannada magaceeda laidhaha firdowsa hum mu'miniintaasu khaaliduuna kuwii waaraya weeye fiiha jannaatulfirdowsa dhexdeeda ku waaraya allah subxaana wa tacaalaa aayaadkan wuxuu noogu tilmaamayaa mu'miniinta liibaanaya tilmaantooda iimaanku iddicaa maahan sheegasho maahan sheegashada qof walbaa waa awoodaa inuu iska sheegtoo yidhaha muuminaan ah taas qof aan awoodin oo ka caajisayaa ma jiro laakiin iimaanku waa acmaal iyo aqwaal weeye waa acmaal qalbi ah iyo acmaal jawaarixdii xibnaha laga sameeyo iyo aqwaal afka looga hadlo waxa weeyaan aqwaashaas waxaa tilmaamaya waxyooyinka labada waxyi oo ah alkitaab wa sunna qofka waxa weeye waxaa la rabaa inuusan naftiisa khiyaanin adoon haynin iimaankii saxda ahaa haddaad istiraahdo waad haydaa ood naftaada khiyaanto waxaa waagu kugu baryayaa wakhti aadan dib wax ka qaban karin oodan dib iska sixi karin waa markaad ilaahay hor tagteen waxaa la rabaa qur-aanka inaad isku miisaanto iyo sunnada qur-aanku mu'miniinta tilmaanta uu ku sheegaya haddaad leedahay waa wax ilaahay looga shukriyo waa inaad ku sugnaato hadday kaan maqantahna waa inaad raadiyo waana nuucaas nuuci nebi maxamed iyo saxaabadiisu ay ahaayeen salawaatullaahi wasalaamu calayh oo caaisha bint abibakari sidiiqa radia allaahu tacaala canha nebiga markii la weydiiyey sifadiisa waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan nabiga akhlaaqdiisa haddaad rabtaan inaad ogaataan iyo dhaqankiisa dhaqankiisu qur-aanku ahaa qur-aanka ah qaabkaas qur-aanku u hadlayuu nabigu u dhaqmi jira daahiran wa baadina idan waxay tahay qofka qur-aanku sifaadda uu sheegaya inuu naftiisa ku tadbiiqiyo haddii kale iimaankii saxdaa meesha ma yaalin iimaankii saxda ahaa meeshaas ma yaalin sidaas weeye welidaa saas daraaddeeda koob iyo tobankaas aayadood aan hadda laqbaynay haddaan qaada lahayn usbuuc ama bil oo inta tagno aan isku dayi lahayn inaan nafteenna ku tadbiiqinno qoon faa'iidaan noqon laha laakiin haddii habeenkiiba shan iyo labaatan aayadood aan qaadanno meeshiina ay ugu dambayso waxa weeyaan waxaan khatar ugu jirnaa inuu qur-aanku xujo nagu noqdo oo berri qiyaamo ilahay hortiisa uu nagu xujo nagu noqdo iska daa inu xujo noo noqdeen idan marka waa inaan qur-aanka nafteenna ku tadbiiqinna ilaahay weynaa subxaana wa tacaala markaa mu'miniinta ayuu halkan tilmaamo aad u qaali ah ku tilmaamay ilaah wuxuu yidhi subxaana qad aflaxa waxaa liibaanay qad xaqiiqe aflaxa waxaa liibaanay almu'minuuna mu'miniintaa liibaaneen liibaantu waxay tahay wixii qofku doonayey inuu soo xasiliyoo helo wixii uu ka cabsanayeyna uu ka badbaado mu'miniintan marka tilmaamahan soo socda leh waa liibaaneen waxay doonayeen oo jannaatulfirdowsa waa heleen waxay ka baqayeen oo cadaab alle iyo cadho allahna waa ka badbaadeen mu'miniinta tilmaamaha soo socda iska leh waa liibaaneen maxaa yeele waxay ka baqayeenna waa ka badbaadeen wixii ay doonayeenna waa ay heleen waa ay heleen idan marka tilmaamihiiya ilaahay noo sheegaa mu'miniinta liibaanee tilmaamaha ay leeyihiin ma ahan afka inuu muuminta ka yidhaha saas ku liibaanayo kaliya ma aha aladiina mu'miniintiiyaa liibaaneen hum ayagu khaashicuuna kuwii ku khushuuco ah fii salaatihim salaadahooda dhexdooda sifada ugu horraydo ilaahay ku tilmaamay mu'miniinta waxay tahay markay iimaan yeesheen ka gadaal waa dadka salaadooda ku khushuuca khushuuca wuxuu hi cabdullaahi bni cabbaas waxaa loola jeedaa khaa'ifuuna saakinuuna waa dad salaada markay ku jiraan cabsanayo cadaabka alle ka cabsanaa xasilan oo waxa weyan khushuucu waa qalbiga mujaahid laftigiisu sidaasoo kale u yidhi cali ibnu abidaalin wuxuu yidhi alkhushuucu khushuucu lqalbi khushuucu waa midka qalbiga laakiin markii qalbigu khushuuco xibnuhuna waa xasilayaan ee qofkan iska takara dhamanaya saas leh waxaa xaqiiqaa inaan qalbigiis khushuucin ee qalbigiisu madow yahay qofkan iska xogxoganaya ee saas afar iyo labaatan sac leh oo saas loo adbaalaaqoonayo meel kalu jira laakiin waxay tahay qalbigu markuu khushuuco waxaa ka laazimaya in xibnuhu khushuucaan oy xasilaan saas darteed waa cabdullahi bn cabaas yidhi khaa'ifuuna saakinuun waa dad inta cabsada xibnahoodu xasilaan xibnahoodu xasilaan taasna waxay ku imaan kartaa siduu yidhi xaafid ibnu kasiir in qofku qalbigiisa ka saaro waxaan salaada ahayn oo ayada ku mashquulo waxaana u kaalmay kara inuu garanayo wax uu akhrina macnahooda oo faatixadu ugu horaydo adkaaraha uu akrina macnahooda inuu garana hadduu garana marka waxaa rabaa qofkii xooggiisa inuu iskugu geeyo inuu ku mashquulo waxa uu akrina macnahooda oo uu ka mashquulo wax alla waxaan salaada ahayn oo ay qalbigiisa ka baxdo markaasayna salaadu u noqonaydaa siday nebi maxamed u ahayd sala allahu calay wasalam oo ah quratul cayn ilqabowsi wax uu ku raaxaysto oo uu ku farxo xayla nabiga sala allahu calayh wasalam salaada waxay u ahayd farxad iyo raaxo wuxuu dhihi jiray qum yaa bilaal fa arixna bisalaa bilaalow istaagoo salaada noogu raaxee macnaha adin aan tukanno raaxaysanne qum yaa bilaal meesha annagu aan ka nidhaahno naga dadejiye salaada naga rida aan cuntada iyo danaha kale usoo jeesanne nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu dhahayay qum yaa bilaal fa arixna bisalaa istaag bilaalow oo salaada noogu raaxee marka wuu ku raaxaysanayey xadiisu xadiis saxiixa imaam axmed musnadkiisa uu ka wariyey musnadkiisaas uu ku wariyey marka mu'miniinta liibaanay sifada koobaad ay leeyihiin waa mu'miniinta salaada ku khushuuca waxaa kaleeto qofka khushuuca ku gacan siinaa sidii nabigu ahaa markuu tukanaa inuu fiiriyo meeshuu ku sujuuda oo uusan ka shishay fiirin oo usan midig ka fiirin oo usan bidix fiirin in allah intaas uu salaada ku jiro waa inuu fiiriyaa meesha ku sujuuda ilaa markuu ataxiyaada oo fartaas murugsatadaah ilaah ku waxidayo fiirina maahan markaas fartaanu fiirina uu taagayo markuu ataxiyaadayo inta kale meesha uu ku sujuuda waa inuu indhaha ku haya sida jamaahiiru ahlicilmi madabkoodu yahay waa noocaas salaataasuna way ugu kaalmayn khushuuca qofka waa ugu kaalmaynayda waaladiina mu'miniintii yaa liibaaneen hum ayaguba mucriduuna kuwii ka jeesta ah can illaqwi baadilka laqwiga maxaa loola jeedaa laqwiga wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir ey can ilbaaili baailkay ka jeestaan laqwi laba macnaa lagu idlaaqaa baailka iyo maalayacniga marka canillaqwi canilbaailiyaa loola jeedaa huyii baadilkiina wuxuu kulansanayaa shirki sida culummada gobol aayadda ku fasireen wuxuu kaloo kulansanayaa macaasi sida culummo kale yidhaahdeen waxaa kaloo soo gelaya wamaa laa faa'iidata fiihi min alaqwaali walafaal marka mu'miniinta liibaanay sifadoodu waxay tahay kow baadilka waa ka jeestaan qowl iyo ficil shay kasta oo baadil ah shirki ha ahaado macaasi ha ahaado waa ka jeestaanoo kama qayb galaan tan labaad baadil kaliyaba maahan shayga aan macno lahayn oon maslaxo sharcigu ka soo xasilayn ama mid diineed ama mid adduunyaa kama qayb galaan cayaaraha sheekada fadhi kudirirka maalayacniga waxaas aan maslaxo sharciyahoo adduunyo ama aakhira aysan ka soo xasilayn kama qayb galaan taasuna waa midda u kaalmaynayna qalbigoodu inuu noolaado ee waxyaalahan cayaarta iyo fadhi kudirirka iyo maalayacniga qalbigay dilayaan qalbiga ayay dilayaanoo madoobaynayaan marka mu'miniinta liibaanay waa kuwa baadilka iyo maalayacniga ka jeesta waladiina mu'miniintii yaa liibaaneen hum ayaguba faaciluuna kuwii sameeye ah lizakaati zakada mu'miniinta liibaanay waa kuwa zakada sameeya maxaa loola jeedaa wuxuu ihi xaafid ibnu kaiir agarka ahlucilmiga waxay ku tageen zakada maalkiyaa loola jeedaa dadka zakadii iska bixiya maalka oon maalkooda sakada ka bixiya sakadii sakaatulbadankaahadoo jirka bixiya sakada maalka ah laga doonayo dadka iska bixiya saasaa loola jeedaa waxaa dhici karta in la yidhahde suuraddaanu waa suura makiya waxaana la ogsoon yahay sekada waxaa la farad yeelay markii la hijrooday ka gadaal sanadii labaad ee hijriyada madiina lagu farad yeelay sanadii labaadaana la farad yeelay aayaddaanuna waa maki see loo leeyahay sekada ha bixiyeen wuxuu yidhi xaafidku waxaa loo leeyahay sekada asalkeedu waajibu ahaa markii maka la joogay waxaana daliil u ah aayadda qur-aanee fii suurati alancaam ku jirtay rabbulcaalamiin uu yidhi wa aatuu xaqahu yowma xasaadih badarka maalinka uu soo go-o beenuu soo go-aan xaqii lagu lahaa iska bixiyo waana maki aayaddaas idan waxay tusaydaa maka markii la joogay zakaa waajib aheed laakiin markii madiine la yimid sanadii labaad ee hijriyada waxa la waajib yeelay waa sakada daatu nusub walmaqaadir waa midan nisaabyada leh oo ah markii waxa weeyaan geeli gaaro shan neef neef arigaa laga bixiyo markii la u gaarto soddon dibiha laga bixiyo markii ari gaaro afartan neef ha laga bixiyo markii dahab gaaro waxa weeyaan siddeetan shan garan ha laga bixiyo markii lacagtii ay fidadii gaarto laba boqoloo dirham ha laga bixiyo waa sekada oo qadar wax ka waajibaan iyo qadar la bixiyo cayinayda taasaa madiine lagu waajibay laakiin asal waxay aad war wax iska bixiyo qofka iyo iimaankiisa marka wuxuu bixiyo marka sidaas ayaa la isku waafajinaya ahlucilmiga gabalna sekada aayaddan waxay ku fasireen taskiyatu nafsi sida qowlullaahi tacaala ilaa uu yidhi qad aflaxa man zakaaha waxaa liibaanay naftiisa qofka dahira oo ka dahira min ashirki waalmacaasi qofka naftiisa kala dagaalama shirkiga iyo macaasida oo naftiisa dahira qofkaasaa liibaanay taskiyada aayaddaasu sheegayda waa inaad nafta ka ilaalido macaasida shirkiga aad ka ilaalido aayaddan marka taasaa loola jeeda ahlucilmiga gabal ay yihahdeen waxa weeye marka mu'miniinta liibaay waa kuwa ku dadaala naftooda inay dhisaan oo ay ka ilaaliyaan wax aakhiradooda dhaawacaya shirki ha ugu weynaado iyo macaasida ku xigta taasna culamada gobola ku fasireen wuxuu yidhi xaafidku waxay ixtimaali karta labadaba in lagu fasiro wax diidayana ma laha oo waxaa la leeyahay mu'miniinta sakada bixiye ee liibaanay waxay tahay zakaatu nafsi wa zakaatu maal labadiiba taskiyatu nafsi waa dadka naftooda dahira ee ka dahira can ishirki waalmacaasi waa dadka naftooda dahira ee bukliga ka dahiro zakadana baxsha labadii macnaa lagu waxa weeyaan fasira labadii macnaba waxa weeyaan waa lagu xambaaraa sidaasaana u wanaagsan in labadiiba lagu xambaaro ilaa wuxuu yidhi subxaana waaladiina mu'miniintiya liibaaneen hum ayaguba xaafiduuna ilaaliya lifuruujihim farjiyaalkooda ilaaliya oo ka ilaaliya can izinaa walliwaad wa gayriha min shahawaati almuxarama dadka ka ilaaliya farjiyaalkooda oo inay ku shahwo gutaan meel xaaraan ah sidaas zinadii sida liwaadkii dad dabada iskaga tegaa sida waxa weeye inay lagu shahwo guto gacanta iyo wax alla wixii la mid ah dadka ka ilaaliya dadkaasaa liibaanay ilaa wuxuu yidhi subxaana ilaa calaa aswaajihim xaasaskoodaydan ka ilaalayn maahane ow amase maakii malakad ay milkiday aymaanuhum midigyaalkooda fa innahum mu'miniinta hayru maluumiina waa kuwaan lagu eedaynayn xaasaskooda iyo addoommadooda xaasaskooda iyo addoommadooda lagu eedayma marka sifada kale mu'miniintu ay leeyihiin liibaanayaa waa kuwa farjiyaalkooda ka ilaaliya zinada waa kuwa farjiyaalkooda ka ilaaliya liwaadka dad oo waxa weeyaan dabada iskaga galmoona kaas kuwa ka ilaaliya weeye oo sida qowmuluudkiiya waxa weeyaan waa dadka ka ilaaliya farjiyaalkooda inay ku shahwo gutaan waxa weeyaan gacantooda oo istimnaac adeegsada amase jaldu cumayra waa isku mid labada magacba isagaa leh waxa weeyaan kuwaas way kuwa liibaanay kuwaas way kuwa liibaanay ilaa wuxuu yidhi subxaana mu'miniinta inay addoommadooda ku shahwo gutaan iyo inay ku shahwo gutaan xaasaskooda eed kuma laha taas taas ilaaha u banneeyey ilaa wuxuu yidhi subxaana faman ibtaqaa qofkii dalba waraa'a daalika xaaskiisa iyo addoontiisa meelaan ahayn inuu ku shahwo guto fa ulaa'ika kuwaasu humulcaaduuna waa kuwa xuduudda ilahay ka gudbay marka ragga waxaa u xalaal ah inuu ku shahwo guto waxa weeye zawjadiisa iyo addoontiisa dumarkana waxaa u xalaala zawjkooda ayagu kuma jiraan addoommada biijmaaci lmuslimiin ijmaaca a'immada mufasiriinta agarkooda waa soo naqliyeen xaafidku macno yar uu ka taabtay oo qisuu soo raray qisuu soo raray oo wakhtigii cumar ibnukhadaab dhacday wakhtigii cumar ibnukhadaaba waxaa dhacday uu yidhi waxa weeyaan islaam ayaa addoonkeedii ku shahwo gudatay marka waxay tidhi aayad ilaahay kitaabkiisa ka mid ahan saas ku fasiray oo ilaahay mu'miniinta wuxuu yidhi ow maa malakad aymaanu ilaahay labadaas waa noo oggolaad wax ka dambeeya unbaa naloo diiday cumaraa loo keenay dadkii uu kala tashaday saxaabadda oo uu yidhi maxaan samaynaa ilaa waxa weeyaan xaaraan qadcanay ku dhacday marka waxay ku yidhahdeen saxaabadii ta'awalad aayatan min kitaabillaahi calaa hayri wajiha aayaday u fasiratay siday ahayd si aan ahayn ayadu dumar u banaymayda addoonkeeda day xataa addoon iska leedahay ayadu milku leedahay u banaymayso marka aayaday ku fasiratay macnaheedii macnaan ahayn cumar waa garaacay addoonkii tintana fooduu ka jaray markaasuu wuxuu ku yidhi adiga gabaryahay dhegayso asagaad ka gadaal nin muslima xalaal umatii macnaa dib dambe xataa nin uma guursan karti wuxuu ku ciqaabay maadaama ay ku shahwo gudatay meelaan u bannaanayn weligeed dambe adduunka inaysan ku shahwo gudan saasuu ku ciqaabay calaa kulli xaal waa ijmaac waxa weeyaan dumarka xalaal uma ahan addoonkooda inay ku shahwo gutaan addoonka ay leeyihiin waxa a'immada soo rartay ijmaacna waxaa ka mid a abucabdillaahi alqurdubi tafsiirkiisa waxaa ka mid a maxamed alamiin shinqiidi adwaa'ulbayaanka iyo qayrkood lama tiri karo marka waa masale ijmaaca wey oon war khilaaf baababa lahayn ilaahi weynaa subxaana wa tacaala aayaddan marka wuxuu sheegay waxa weeyaan addoommadooda iyo xaasaskooda meelaan ahayn dadka ku shahwo guta inay xuduudda alle ka tilaabeen xaafid ibnu kaiir marka wuxuu hi aayaddaas u daliishaday imaamu shaafici iyo culummada ku waafaqday imaam maalig yaa ka mid ahe inay xaaraam tahay al-istimnaa'u bilyaddi in gacanta lagu shahwo guto inay xaaraam tahay sababtoo ah ilaahii weynaa subxaana wa tacaala labadaas shay markuu banneeyey labadaas wixii ka dambeeya wuxuu ku tilmaamay xadka alloo laga gudba inay tahay xadka alloo dhan oo laga gudba inay tahay saasaa rabbulcaalamiin ku tilmaamay idan waxa weeyaan qowlkii sidaas khilaafsan oo a'immadii selafka laga soo raro a'immada selafka gabalal waxaa laga soo raray dhib ma leh inuu ninku gacantiisa ku shahwo guto waa shay jirka dheeraadoo ku jiru iska bixinaayo sida qof la toobayo dhiig iska baxshay laakiin taas wuxuu yidhi alimaam alcallaama maxamed alamiinu shinqiidi wuxuu yidhi taasu daahirkii qur-aanka ka soo horjeeda imaamka yidhi imaam weynba ha ahaado ya oo imaamu ahlisunna waljamaaca weeye isaga imaamnimadiisa wax u dhibime laakiin qowlku qur-aanka daahirkiisu ka soo horjeeda derbiga lagu dhufana sooma jeedeen waxa weeyaan sababtoo ah rabbulcaalamiina yidhi xuduudda alluu ka gudbay labadaas ka gadaal wixii ku shaawo gutaa sariix wey waa daahir marka waa cadda marka waxa weeyaan daahir weeye qofkii ku shahwo gutaa xuduudda alle waa ka tallaabay xuduudda alle waa ka tallaabay qofkaas xaaraan ayuuna ku dhacay wey ilaah wuxuu yidhi subxaana waladiina mu'miniintiyaa liibaaneen hum ayagu raacuuna kuwa ilaaliya ah liammaanaatim ammaanooyinkooda iyo wa cahdi ballankooda ilaahay mu'miniintii uu sii tilmaamaa mu'miniinta liibaanay waa kuwa ilaaliya waxyaalaha lagu ammaansaday hantiya lagu ammaansaday sir iyo waraa lagu ammaansaday ballanka waa kuwa ilaaliya ay galeen ballan hadduusan xaaraana ahayn ballan xaaraana qofkii gale waa inuu ka baxa ilahay u toobadkeena laakiin ballankii xalaal ah waa ilaaliya ammaanada lagu ammaansaday hadday maal tahay hadday mas-uuliyad ummadeed tahay hadday tahay waxa weeyaan sir kulli waa ilaaliyaan waa ilaaliyaan mu'miniinta taasuna maxay cagsigee tahay sifada munaafiqiinta oo munaafiqiinta sifadoodu waxay tahay aayatulmunaafiqi alaaa idaa xadaa kadab markuu hadla beenu ku dara munaafiqu wa idaa wacadda akhlaf markuu ballan qaadana ballanka waa ka baxaa waida'tu mina khaan marka wax lagu aaminana waa khiyaana idan marka adiga inaad munaafiq tahay iyo inaad muumin dhaba tahay waa inaad isku miisaantahay ilaa wax walba waa cadyihiini haddii hantidii lagugu dhiibaba aan dib loo arkayn ballankii aad gashana aan lagugu arkaynin aad leeda ballan afrikaa dhib male hal saac dib u dhaca aad leeda ya inaad marka munaafiq tahay waa inaad is-ogaataa ya inaad munaafiq tahay inaad isgarataa la rabaa dhib male ballan afrikaan wax weyn sababadaan hal saacan soo dahay afrikadaa sidaa uu leey munaafiqaa sidaa hayta afrikadaa sidaa afrikada miyaa wada munaafiqiina acuudu billah marka waa noocaas ilaa muminiintiuu tilmaamay ilah wuxuu yidhi waladiina mu'miniintiyaa liibaaneen hum ayaguba yuxaafiduuna kuwii ilaaliya ah calaa salawaatihim salaadahooda salaadaha fiiri muminiinta ilaah markuu tilmaamayey salaaduu ku bilaabay haddana salaadiha lagu soo ceshay fiiri tilmaamihi taas maxay ku tusaydaa ahmiyadda ay salaadu leedahay meesha ay islaamka ka joogto marka salaadahay ilaaliyaan waqtigeeday ku ilaaliyaanay laazimaan waqtigeeday ilaaliyaan arkaanteeday ilaaliyaan shuruuddeeday ilaaliyaan welidaa saas daraaddeed xadiiska bukhaari iyo muslim uu soo saareen min xadiid cabdilaahi bni mascuud cabdullahi bni mascuud nabigu weydiiyey yaa rasuula allah ayulcamali axabu ila allah rasuulkii allah camalkee allaabtiisa loogu jeceliye nabigu wuxuu idhi asalaatu calaa waqtiha salaad waqtigeeda ku taagan xaakim musadrag ayuu ku soo saaray asalaatu fii awali waqtiha salaad waqtigeeda awelkeeda ku taagan haddii laga hormariyo ma ansaxaydo sida in badan hadda ay u tukadaan salaada subax waa laga hormaraa salaado kalena oo laga hormaraana waa jirtaan waa jiraan maba ansaxaydo qofkaas ma tukan taariku salaad wey haddii laga dib mariyo oo waktigii markuu cabaar socdo la tukadaan ajirkii tirada badnaa ee la weyna idan waxa weeyaan horta waxay isku dhowmaan inaad ka hormarto iyo inaad cabaar markuu waqtigu socdo tukato wax isku dhowmaan sababto a midna salaadba maadan tukan midna ajarkiiya qaybi ku seegi laakiin sida ugu fiican waa maxay waa in horta la sugo waktiga marka la xaqiijiyo oo la hubsadana la adimo kadib la sunaysto kadib salaad la tukado ayadoo xaqiiqo ah oon shaki ku jirin sidaas wey sida afdalka ah oo fadliga badan wey marka muminiintaasaa liibaaneen ilah wuxuu ihi subxaana ulaa'ika mu'miniintaas lasoo tilmaamay oo sifaadaas iska leh humul waarisuuna waa kuwa dhaxlaya maxay dhaxlayaan aayadda dambaa caddayday alladiina waa kuwa qabar labaad ulaaika kuwaasu humul waarisuuna waa kuwa dhaxlaya aladiina waa kuwa yariuuna dhaxlaya alfirdows firdows acla ay dhaxlaya ilaahu dadkeeda naga mid hum ayagu khaaliduuna waa kuwa ku waaraya fiihaa firdowsay ku waarayaan firdowsa ayay ku waarayaan nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay firdowsa waxay tahay xadiiska bukhaari iyo muslim nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi min xadiidi waxa weyn abu hurayre weeye idaa sa'altum ullaaha aljanna haddaad alla janno weydiisaydaan fas'alu lfirdows firdowsa weydiista ilaahu firdowsan ku weydiisan ilaahda ilaahu firdowsan ku weydiisan fa innahu firdowsa acla aljanna horta jannada ayadaa ugu sarrayda wa awsatu ljanna jannada ayadaan ugu fadli badan ayadaa ugu sarrayda wa awsaduhaa awsaduhaa macnaheedu waxay tahay acdaluhaa wa afdaluhaa wa awsacuhaa wa khayruhaa ayadaa u fadli badan ayadaa u waasacsan ayadaa u khayr badan firdowsa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wa minhu tafajaru lanhaaru ljanna webiyaalka jannada socda dhammaan ayaday ka soo burqadaan webiyaalka jannadao dhan meeshay ka yimaadaan waa firdows halkaasay ka yimaadaan wa fowqahu carshu raxmaan waxaana ka sarreeya carshiga raxmaan marka jannadaas ayay dhaxlayaan dadka tilmaamaha la soo sheegay iskale yay ka dhaxlayaan nabigaa sheegay sal allahu calayh wasalam waxay tahay qof kasta qof kastoo ilaahay abuuray mansilna jannadu loogu diyaariyey mansilna naarta hadduu ilaahay rumeeyo kii jannadu aadaa kii naartana gaala gela hadduu ilaahay weynaa ku kufriyo naar mutana naartiiu aadaa booskiisii jannana muumin kala qaadana markaa dadka naarta galee gaalada ah ee aan ayagu janno nasiibku lahayn kuwaasay ka dhexlayaan markaasay nasiibkoodii iyo kuwaas nasiibkooda isku darsanaya labadii nasiibba ayaga ayaa isku darsanaya labadii nasiibba ayagaa isku darsanaya oo xadiis saxiixoo haabita oo ibnu maaja iyo kayrkoodba ay wariyeen ayaa nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa minkum min axadin ilaa walahu mansilaani ma jiro qof idinka mida ilaa laba boosuu leeyahy mansilun fi ljanna wa mansilun fi nnaar gurina wuxuu ku yaallaa jannada midna naarta fa in maata fa dakala naar hadduu inta dhinto qofku naarta galo macnaha waria ahluljannati manilo waa kaas booskiisii waxaa gelaya oo degaya ahlujannaha hadduu asagu naarta aado marka waa nuucaas wakadaalika sidaasoo kale nabiga waxaa ka sugan sala allahu calayh wasalam inuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan qof kasta maalinka qiyaamaha marka uu yimaado oo qiyaamo uu yimaado qof kastoo muslin ah yahuuda loo dhiibaa ama mid masiixi ah markaasaa laleeya kanaa naarta lagaaga furto adiga haadaa fakaakuka min annaar kanaa naarta lagaaga furto macnaheeda waa maxay naarta dadaa ilaahay u qadaray inay inay buuxiyaan kuwaanaa marka noqday nasiibkii naarta geli lahay oo buuxi lahaa sidaas darteed ilahay adiga waa kaa badbaashay maaha macnaheeda adiga dembigaagii kanaa la saaray maaha kanaa mutay naarta isagaa buuxiyeyo qadarkii alla ugu talagalay halkaasuu ku jarmay marka booskii uu kanu iska lahaa muuminkaana degay marka dadkaas ayay ka dhaxlayaan ilaahay kuwa firdowsulaclaa dhaxlaha nagu daro qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad khalaqnaa wallaahi allaan ku dhaartay qaad xaqiiqe khalaqnaa waan abuurnay alinsaana insaanka waa abuurnay min sulaalatin siisiib ayaan ka abuurnay min diinin dhooba xaggeeda laga soo siibay humma jacalnaahu insaankii waxaan ka dhignay nudfatan dhibic manii'a dhibicdaasoo fii qaraarin makaanu sugnaasho ku sugan makaankaasoo makiinin la ilaaliyey humma khalaqna nudfa manidii waxaan ka dhignay calaqatan xinjir ayaan ka dhignay fa khalaqna alcalaqata xinjirtiina waxaan ka dhignay mudqatan cad hilib ah fa khalaqna almudqata cadkii hilibkaha waxaan ka dhignay cidaaman lafo fa kasownaa waxaan huwinnay alcidaama lafihii laxman hilib uma ansha'naa waan abuurnay hu insaankii khalqan makhluuq xaalu yahay makhluuqaasoo aakhara kale fa tabaarakallaahu allaa qayrkiisu batay axsanulkhaaliqiina inta wax abuurta kan u wanaag badan aa qayrkiisu batay ka bedelo ha ka sifayn uma intaas ka gadaal innakum idinka bacda daalika intii lasoo sheegay ka gadaal lamayituuna kuwii dhimanayaa tihiin uma intaas ka gadaal innakum idinka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha tubcauuna waa laydin soo bixina allah subxaanau wa tacaala aayaadkaana wuxuu nooga warramin insaanka iyo abuurisiisu siday ku bilaabatay iyo xaaladaha uu maro alla wuxuu yidhi subxaana walaqad khalaqnaa wallaahi allaan ku dhaaranaa qad xaqiiqee khalaqnaa waan abuurnay al insaana insaankaas nabi aadana loola jeeda nabi aadan ayaa loola jeedaa insaankii waan abuurnay min sulaalatin siisii baan ka abuurnay waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan salaltu shayca shaygiian soo siibtay waxa weeyaan siisiib waxaa loola jeedaa shay dhooba laga soo siibo laga soo khulaaseeyey oo sulaalada waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan khulaasatu shay wa safwatuhu shayga marka lasoo kala xulo intiisa saafida wey sulaalada marka waxa weeyaan nebi aadan waxaa laga abuuray shay dhooba laga soo xulay oo laga soo qaaday min sulaalatin siisiib ayaan ka abuurnay min diinin dhooba xaggeeda laga soo siibay ku tacaluji amase siisiibkaasoo min diinin dhooba xaggeeda ka ahaaday sidaas weeye insaanka la sheegayaana waa nebi aadan macnahaas wey macnaha daahirka ah oo waxa weeyaan waa macnaha qataada ibnu dacaama uu ku fasiray xaafidkuna uu yidhi macnahaas weeye macnaha daahirkaa macno kaleataa jira cabdullahi ibni cabaas uu sheegay oo yidhi sulaalada waxa weeyaan biyaha saafiga ah oo lasoo xuloo lasoo saafgarayay laakiin hadda maba laga abuurin nebi aadan moogta maniya mujaahidna wuxuu yidhi maniya loola jeedaa biyo maniyahoo lasoo xulay oo qofka jirhkiisa laga soo siibay laakiin macnahaasoo dhan ma ahan aayadda daahirkeedu maxaa yeelay mani lagama abuurin nebi aadan marka macnaha sawaabka waa macnahaas qataada ibnu dacaama oo ah nebi aadan laga abuuray nebi aadanna sala allahu calay wasalam nabigaa sheegay oo waxa weeye nabigu wuxuu yidhi ina allaaha khalaqa aadama min qabdatin qabadaha nebi aadan allah abuuray cantooba uu cantoobiyuu ka abuuray min jamiici alardi dhulkoo dhan aa ilaahay hal cantooba ka soo qaado waa dhulkoo dhan fiiri in la soo siisiibay oo laga soo xulay dhulka dhammaantiis hal cantooba alla ka soo qaaday markaasaa nebi aadan laga abuuray fa jaaa banu aadam calaa qadri alard waxay dadka banu aadamkaa la kala duwan yihiin caradiyaa kala duwneed caradii mid waa caddahay mid waa madoow wuxuu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam jaaa minhu alaxmar walaswad waalabyad dadkii sidaasay u kala duwnaadeen mid gaduudan mid madow mid cad wa bayna daalika mid u dhexeeyo maarin saasay u kala duwan yihin maxaa caradaa sidaa heer waalkhabiif waadayb wa bayna daalika mid khabiif oo gaal ah iyo muumin khaalis ah iyo mid u dhexeeyo muumin faasiqa ah saasuu kala noqona maxay caradaas sida kale ahayd caradaas marka nebi aadana laga abuuray caro la soo siibay oo la soo khulaaseeyey ayaa laga abuuray uma jacalnaahu damiirka waxaan u celinay jinsul insaan aadan ha u celin masaladaas dhowrbaana soo marnay cindii dirhamun wa nisfuhu aa la yidhaha masaladaas cindii agteeda waxa yala dirhamun wa nisfuhu ma dirhamkaad u celinay maya wa nisfu dirhamin aakhara wa marka hadeer waxa weeye jinsul insaan aad u celinay uma khalaqnaahu insaan waa abuuray jinsul insaan oo nebi aadam loola jeedo waxa weye faraciisii farcii nebi aadana loola jeeda ee asagii laftirkiisa loolama jeedo maxaa asaga lagama abuurin dhibic mani uma jacalnaahu insaankii waxaan ka dhignay nudfatan dhibic mani oo waxa weye dhibic mani ah ayaa laga abuuray oo rabbulcaalamiin ka abuur insaankii ka dambeeyey insaankii ka dambeeyey dhibic mani ah dhibicdaasoo fii qaraarin qaraarin waa masder walmuraadu minhu mawdic listiqraar laakiin bimacnaa darf makaana loola jeeda mawdic listiqraar a loola jeeda waana masder qaraar fii qaraarin makaanu sugnaasho dhexdeed ahaatay makaanu sugnaashadaas waa riximkii hooyada meel sugan oo ay makansatay oo aysan ku dayacmayn waxa weeye ayaa ilaahay dhigay dhibicdaas manida ah waa riximkii hooyada dhibicdaasoo fii qaraarin makaanu sugnaasho ku sugan makaanu sugnaashahaasoo makiinin la ilaaliyey ilaahay baa ku ilaaliyey oo meel loogu talagalay halkaasay ku ilaashanta uma khalaqnaa bimacnaa sayarna uma khalaqnaa waxaan ka dhignay an nudfata dhibicdii manida aheed calaqatan xinjir waxa weeyaan afartan maalmooday mani ahaaneen taas waxaa cadayna xadiiska cabdullahi mascuud ee imaamu bukhaari muslim saxiixeeda ku wariyeen afartan maalmood marka laga gudbo waxay isku bedeleen dhiig adag oo xinjir ah oo dhiig haddii dhulka lagu daadiyaan dhulka gelayna kork dushiisa saarnaana xinjirtaasay noqone markay afartan ku dhammaato fa khalaqnaa waxaan ka ahaysiinay alcalaqata xinjirtii mudqatan cad hilibah afartana iyadona ku sugnaaneen sida xadiiska waxa weyn cabdullahi masuud nabi ku caddeeyey afartan maalmood ayay sidaas ahaaneen waxay ahaan xinjirtii marka siddeetan habeen la gaaro waxa weeyaan khalaas waa isbedele marka cad hilibay noqone walidaa sidaas daraaddeed gabadha haddii ilmaha ay soo dhacaan wixii siddeetankaas ka horeeya ee dhiig uu qubto gabadhaas umul ma ahan salaaddiina waa laga rabaa waajibay ku tahay dhiigu asagoo socdo xayle dhiiggaanu ma ahan xayd mana ahan nifaas damulfasaadaa la yidhaah waa inay tukataa gabadhaas damulfasaad aa la yidhahdaa marba haddii siddeetan wixii ka yar uu yahay waa inuu siddeetan dhaafa ah markuu siddeetan dhaafo oo uu cadhiliba dhasho markaas waxaa la leehay waa umushay gabadhu khalaas haddii ilmuu soo dhacaa salaad tukami waxay le waa umul marka masaladaasna ka faa'iidayso ilaa wuxuu idhi subxaana fakhalaqnaa waxaan ka ahaysiinay almudqata cadkii hilibka ahaa cidaaman laf taasna waa afartan kale markay dhammaato cadka hilibka afartan ay haddana ku sugnaanay boqol iyo labaatan habeen afar bilood markay dhammaato khalaas markaasaa lafo iyo waxaa laga dhigayaa iyo waxa weyn hilib ayaa laga dhigayaa waxaana lafahaas ugu horeeya oo laga bilaabayaa lafta dabagidinta ah oo waxa weyn xiriirka dhabarku meesha uu ku dhammaado lafta u hoosayda laftaas ayaa laga abuuraa kow kadibaa laftaas layska soo saara taasna nabigaa sheegay sal allahu calayh wasalam laftaasu inay tahay lafta ugu horayda ee banu aadanka layska soo saaro marka hadhow uu dhammaadana inta kale waa dhammaanay laakiin laftaasu dhammaanmeen baaqiyay ahaaneen hadhow banu aadanka laftaasu sida abuurkii oo kale uga soo dhalana laftaas laftirkeeda aa baaqi aheed laftaasu hadhowna ka soo dhalana banu aadanku banu aadamku halkaas ayuu ka soo dhalana fakhalaqnaa waxaan ka ahaysinay almudqata cadkii hilibka cidaaman lafo fakasawnaa waan huwinnay alcidaama lafihi laxman hilib ayaan huwinnay uma ansha'naahu insaankii waan abuurnay khalqan makhluuq xaaluu yahay ansha'naahu insaankiyaan abuurnay khalqan xaaluu yahay makhluuq khalqigaasu aakhara kale waaba mid kale oo mid kale inuu yahay waxay tahay haddii markii hore wuxuu ahaa fiiri dhibicii manida markuu ahaa markuu xinjirta ahaa markuu cadka hilibka ahaa shay jamaadaaduu ahaa haddana muxuu noqday xayawaan naadiqa awal dhega ma lahayn dhaguu yeesha awal af ma lahayn hadli mayn waa hadlaa indha ma lahayn indhuu yeesha marka waa insaan kale soo ma jeedin insaan kale wey oo ka duwan sidii hore awal wax jamaadaaduu ahaa qalalan laakiin nooluu noqday wax noolaa ayuu noqday marka insaan kale sidaasaa loola jeeda khalqan aakhara saasaan loola jeeda khalqan aakhara fa tabaarak allah ilaahay baa khayrkiisu bata axsanu lkhaaliqiin inta wax abuurta allihii wanaagga badnaayo khayrkiisu batay ka bedelo lagama sifay karo allah sababtoo axsan waa nakiro ilaa waa wasfi la idaafeeyey uma intaas markaad martaan ka gadaal innakum idinka bacda daalika intaas la soo sheegay ka gadaal lamayituuna waa dhimanayda maxay marka taasu ku tusaydaa allihii markii horeba sidaas u abuuray marka la dhinto inuu soo noolay karo bacigiiya meesha lagaa tusa bacigiiya meesha lagaa tusa uma inakum idinka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha tubcatuuna waa laydin soo bixina marka ma dhihi kartaa markii hore anoon wax jira ahan wax jira iga dhig dhibic maniyuhu dhiig u bedelay dhiigiiyu haddana u bedelay cad hiliba cadkii hilibka ayuu qof u bedelay saasuu ii abuuray lakiin hadda nafta ima soo geli karo ma caqliga dhihi kara qof mucaanibe oo wax uu og yahay inkiraya kaliya ku hadli kara waxaas bacfigii ayaa indhaha lagu saaraya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad khalaqnaa waan abuurnay fowqakum korkiinnaan ku abuurnay sabca daraa'iqa dabaqyaal toddoba ah wamaa kunnaa mana aanan ahaanin haafiliina kuwii halmaansanoo moog can ilkhalqi makhluuqa walaqad khalaqnaa wallaahi qad xaqiiqee khalaqnaa waan abuurnay fowqakum korkiinna sabca daraa'iqa toddoba dabaq waxa weyn toddoba dabaqoo isi saaran isdabdaboolayda daraa'iqa waxaa loola jeedaa dabaqyo isi saarsaaran dabaqyo isi saarsaaran sidaasaan uban sida alla yidhi alam tarow kayfa khalaqa allaahu sabca samaawaatin dibaaqan marka toddoba dabaq waxaad kaloo dhihi kartaa walaqad khalaqnaa waan abuurnay fowqakum korkiinnaan ku abuurnay sabca daraa'iqa toddoba waddo jamcu dariiqin wey oo toddoba waddo xaalaleeyahay ee samadu waxa weeyaan waa daraa'iqun lilmalaa'ika malaa'igtaa marta markay soo degayaan markay sii socdaa mideeda kale xidigahaa mara waa daraa'iqun lilkawaakib marka wadooyin waxaadla tidhahda waa wadooyin laba samoo kasta wadooyina udhexeeya iskuma dhegana samooyinku wadooyina udhexeeya marka toddoba waddaan abuuray waana toddobada cir mar walba waxa loola jeeda ee marna ayaga waxa weyn dabaqyaad leedahay waa kala sarreeyaan marna wadooyin aad leedahay maxaa ila wadooyinay leeyihin waa la maraa waad leedahay ilaa wuxuu uhi subxaana wamaa kunnaa maanaan ahaanin haafiliina kuwa halmaansan can ilkhalqi makhluuqa xaa loola jeeda ma halmaansanin laba macno xaafidku wuxuu maray ma halmaansanin toddoba dabaq aa la kor saara haddana allah subxaana wa tacaala toddobada dabaq iyo waxa ka hooseeya isku sii uu arka wax ka qarsoon male toddoba dabaq aan kor saaree wax iga qarsoon male macnahaasu mar ibnu jariirna wuxuu maray waana sida agar mufasiriin ay mareene waxa weeyaan makhluuqan markaan toddobada sama ka kor marinay makhluuqa ka hooseeya ma halmaansani oo inay ku soo dhici karaan waa ogahay anaa ka hayo oo ka celina macnahaasu mar makhluuqan toddobada ka hooseeya ma halmaansani anaa ka celinaya toddobadan sama inta toddoba sama laga dul dhisay lagama tegin ilaahay baa ka celinaya saas daraaddeed ibnu jariir wuxuu yidhi bal kunnaa xaafidiina min an tasquda calayhim fiihaa fa tuhlikahum annagaa ka ilaalayna in toddobadana ku soo dhacdo marka taasu maxay ku tusaydaa xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi marar badan ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu isla xidhiiriyaa insaanka abuuriddiisa iyo toddobada sana abuuriddooda ayadoo dadka lagu barayo allihii toddobada abuuray insaan dhinta inuu nafta soo celi karo لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سلاس ويا قال تعالى إلى وحيدي وأنزلنا وأنسود جني من السماء كر ما أنبيان كسود جني بقدر قياسا كسود جني فأسكناه بيه واد جني في الأرض دولك دحري سان دجني وإنا أنك إلهيري لقادرون كوي أوودا أيان نهي على ذهاب لتجد به بيها سلالتغو فانشانا وان أبورني لكم إذن كان إنين أبورني به بسبب الماء بيها سببتودا إنين كوغو أبورني جنات بيرجيد له بيرها سمين نقيل كيتمرد يالأ وعناب عنب يالأ بيرها سولكم وإنين كوغو سغنادي فيها في الجنات بيرها دحدودا فواكه قدار قدارته كثيرة فربضا ومنها بيرها حقودا أي تأكلون كعنتان وأنشأنا وان أبورني شجرة جيد أيان أبورني جيد داسو تخرجو كالصوب بحدا من دور سيناء دور سيناء بورت الليرا كالصوب بحدا تنبطو ويصودرة جيد داسو أما تنبطو حالة أي صودرته بالدهن مصحوبة حال للا ساحبية بالدهن سليد إيا وسبق إيدان إيدان كاسو للآكلين ضدك عنا يأسو نابي وإن لكم وحينين سقناضي في الأنعام حولها بحيوذا إنهم كقول سقناضي لعبرة وانو نسقيكم وإن ورابنا مما كي حق إنسان إن كورابنا في بدونها حولها علوشوذا كسوغا لبانا خالصا أنا برحلان إن كورابنا سوق الدرو ولكم وحينين سقناضي فيها حولها بحدودا منافع نعفيال كثيرة فربضا مقاركات قضتان أيقات قضتان وابقلتان ومنها حولها حقودا تاكلون كعنتان وعليها حولها كركودا جيلا إيا وعلى الفلك دومها كركودا تحملون الله ينكو قادا الله سبحانه وتعالى آيات كان نعمتيس markii fiirina la baray waxa weeyaan annaga qaabkii naloo abuuray tan la abuuray liskama kaana tuurin fiiri inta ilaahayna abuuray ma dhihin waa inaan abuuray haye i caabudo ee ilaahay weyna ilaalin iyo risaaqin iyo biilid iyo daryeelidu ma daba joog weli nagu wadaa weli wuxuu nagu wadaa inuu asaguna xifdinayo ilbiriqsi iskuma filnin annaga siduu siduu noo abuuray hadduuna daayo ilbiriqsi xataa iskuma filnin risqigiisuu nagu shuray iyo nicamtiisa aan la koobi karin nicamtii si ay taasu noo dareensiido inaan shukrinoon allahaas keligiis caabudno إلى وحر سبحانه وأنزلنا وأنسود جني من السماء كر حق كر وحن كسود جني ما أنبيو بقدر قياسا كسود جني بيها مرك ألا سود جني رابك لقد نبي ما وحفر بضان أو ضدك هلاقة أو بيره هلاقة إلا كسوه هلاقة لقد نبي ما وحير أنكم في الماء آه. لقد نبي ما لكن رب العالمين هو كان نبي وحويا وحقياسا أو بيريه كبعي كران oo banu aadamkii ku noolaa karo aana ka badanoon halaagin saasa rabbulcaalamiin ka dhigi irxaafun kaiir cajaa'ibta alle waxaa ka mid a dhulka waxaa jira qaar roobka kor uga da'a uusan kuba filnayn oo caraseela ah sida masar oo kale oo roob kastoo ku da'a ilaahi weyne subxaana wa tacaala wuxuu qadaray inuu meelo kale webiyaad uga soo shubo etoobiya webi ka tagaa niil webiga niilad mar si ugu sii shubaayo masar ku shubaa wuxuu wataa biyo iyo caro caradaasuu ku shubaa masar carada masar wax kama dhashaan caradaas gaduudan waduu ku shuba biyahana waa ku shuba saasaa masar wax uga soo baxaya oy ku noolaanahay laakiin haddii biyaha webiga laga joojiyo eberwa biyahaas etoobiya ka socdaa masar ilahay ku biila ka war biyahaas etoobiya ka tegayo buuraha etoobiya marka roobka ugu doo aa biyuhu rogmadaan webiga niila halkaas ka taga si ugu sii socdo masar ku shuba biyo kaliya xataa u geyma biyo iyo ciidi u geyna ciiday u baahin xata carro gaduudan oo wax lagu tanco tooda waxma baxan markaasay ciidaas gaduudan iyo biyahaasay ku noolyihin ilaahi weynaaya meesha ku beeraa og inaysan tooda ku noolaan karin oon loogu talagelin meel kale uga keena so shukr alle maa shukr alle soo maa soo maadan dhegaysan waxa weyn etoobiya ugu hanjabayda biyo xidhaana u samaynaa oo masana leedahay walle weligaas qofkii xidha waa isku dhimanayna soo uma jeedid soo uma jeedid marka waxa weyn waa cajaa'ib waa waa cajaa'ib ilaahi weyna makhluuqiisa waxa weyn walilaahi fii khalqihi shu'uun ilaahay arrimo cajaa'ib laha makhluuqiisa dhex yaalla soo uma jeedid الله سبحانه وتعالى لا وحيري فاسكناه بيه ان سو دجيني انغا دجيني فاسكناه بيه انغا دجيني في الارض دولك دحديس دولك دحديسان دجيني لما معنى با لولا جيدا waxa weeyaan dhulkii waxaan ka yeelnay mid aqbalo biyaha cada ah biyaha ayuu cada soo ma jeedin faaskannaahu biyaha waa dajinu ilaahi faaskannaahu asharaxa in dhiga ibn kathir biyaha yaqabta ibn biyaha masar iyo ciida iyo waxa dhanba faaskanaahu biyihii waa dejinno ilaah yidhi filardi dhulka dhexdiisaan dejinno dhulkaan dejinnay laba macnaa loola jeeda macna waxay tahay dhulkii waxaan ka dhignay mid biyo aqbali kara oo caraseelo biyuhu iska dhex maraan maahan waa cadaa markuu cado biyahaas ayaa waxaa soo dhalanaa marka dhulkii wax soo saara ilaa dhulka midna waa bid inta biyaha caba wax soo saara midna waa dhul daldaloolo biyuu iska dhex maraan isagu ma cabi karo marka horta waxaan ka dhignay dhulkii mid biyaha cada waa qodob tan labaad biyaha xooga badana dhulka gala ilaahi weyna subxaana wa tacaala qayb ka mida dhulka dhexdiisu ku haya markii loo baahda marka waa la qodana sii qofaa gacanta ku qodaa waa u tega midaa riig ku qodaa iyagoo weyn waa u tega mararka gobol ayagaba iyagoo ilaaho durduraha biyaha ka soo baxaan buuraha ka soo baxan marka biyihii cirka alla ka keenay rabbulcaalamiina dhulkaas ku dhexaya ilaahi weyna muxuu awooday inuu iskala tago ayaga dhab fiiri ilah wuxuu idhi subxaana wa innaa annaga calaa dahaabin la tegid bihi biyaha lala tago laqaadiruuna kuwa awoodaan dhowr macnaba waa soo geleen marka horeba roobka inaan idinka leexino waa awoodno meel kale la tagno tan labaad markaan dejinno meesha biyihii ay dhulkan ku dhex jiraan oo markii loo baahdaba inta la qodo la soo saaraa hoos inay iska aadaanaan awoodna oo banu aadamba gaari waayo ood oon u dhammaataan idinka xoolihiin labadaba wel la tegidda labada macnaba xaafidka waa ku fasira iyo macaani kale weliba ka badan qaala tacaala ilah wuxuu yidhi fa ansha'naa waan abuurnay lakum idinkaan iniin abuurnay bihi bisababi ilmaa biyahaa sababtood jannaatin beere geedalahaan iniin abuurnay beerahaasoo min nakhiilin geed timireed yaal beere ayaan iniin abuurnay oo geed timireed yaal biyahaasaana lagu abuuray wa acnaabin cinab yaal cinabka waa zabiibka waxa weeyaan intuusan qalalin aa la ihahdaa cinab wa acnaabin cinab yaalan iniin abuurnay beerahaasoo ka sifee lakum idinka ay idinkugu sugnaatay fiihaa filjannaat beeraha dhexdooda fawaakihu qudaar kaiiratun fara badan wa minhaa min aljannaat ay min amarata miraheeda ayaa ta'kuluuna ka cuntaan wa shajaratan waxaad fa ansha'naa ficil ku cadfanad soo qadaree wa ansha'naa waan abuurnay shajaratan geed ayaan abuurnay ilaah yidhi geeddaasoo takhruju ka soo baxda min duuri saynaa buurta la yidhahdaa magaceeda duuru saynaa waa buurtii nabi muuse ilahay kula hadlay agteeda buurta ilahay nabi muuse agteeda kula hadlay weye saynaa iyo siinaa labada waa sax labada waa ku soo aroorta buurtaas weeye oo waxa weeyaan ku taalla waxa weeyaan dhulka bannaane waxa weeyaan masar iyo filistiin iyo u dhaxeeya baytulmaqdisa marka geedku ka baxa iyo dhulka reer falastiin waana geedka la sheegaana waa saytu zaytuun waa geedka uu ka baxo zaytuunkii weye oo saliidda zaytuunka soo saara geedda la sheegaya waa adduunka korkiisa saliidda ugu qiimaha badan oo ugu nacsiga badan oo ugu barakada badan marka meeshay ugu baxdaan saliid mid baxdana taasa ugu qiimo badan baytulmaqdis agtiisa ka baxda iyo dhulka reer falastiin oo shaam ka baxda taasa ugu qiimo badan wa shajaratan wa ansha'naa waan abuurnay shajaratan geedaan abuurnay geerdaasoo takhruju soo baxda min duuri saynaa buurta la yidhahda duuru saynaa ka soo baxda tambutu xaalo ay dhalanayso geedu biduhni saliid xaalay ku dheehan tahay biduhni ay multabisatan biduhni ama masxuubatan xaala la saaxiibay biduhni saliid marka tambutu iyo tumbitu waa laba qiraaca oo sabciyataan ah marka la yidhaha tumbitu bacdaad sila ka dhigee geedaasoo tumbitu soo saarta biduhni adduhna saliid soo saarta haddaa tambutu laasima ka dhigtana multabisatan ka xaale oo waxaa tiraa geeddaasoo tambutu soo dhalata biduhni multabisatan xaalata mid ku dheehan biduhni saliid iyo wa sibqin iidaan lilaakiliina iidaankaasoo lilaakiliina kuwa cunaa u sugnaaday saliiddan waa la iidaantaa oo muufii iyo rootigii aasaasta loo dhexgeliya lagu cunaa sibqigu waa saa saas waxaa la shayga inta wax la dhexgeliya lagu cunaa la yidhaha sibqi ama iidaan la yidhaahdaa sidaas weeye geedkaanuna la mid ma ahan geedaha waa mubaarak xadiis saxiixa ayuu ku sugan yahay imaam axmed musnadkiisa ku wariyey sheekh naasuddiin silsilatu axaadiisa saxiixa saddex boqol toddobaatan iyo sagaal uu ku saxiix yeelay oo uu nebigu yidhi kulu zayd war saliidda saytuunka cuna wadahinu bihi kuna saliidaysta fa innahu min shajaratin mubaaraka geed barakaysanuu ka dhashay geed barakaysan ayuu ka dhashay geed barakaysan ayuu ka dhashay marka waa sidaas weeye marka waa geed barakaysan weye ilaah wuxuu ihi subxaana wa ina lakum waxaa iniin sugnaaday filancaami xoolaha dhexdooda ancaam waxaa laydhaha geela ariga looda saddexdaasaa la yidhahdaa xoolaha dhexdooda waxaa idinkugu sugnaaday la cibratan waano ay cinab wax lagu waansamo oo awoodda alle lagu garto waana tambal nusqiikum waa istinaaf nusqiikum waa idin waraabinnaa mimaakii xaggiisaan idinka waraabinnaa fii buduunihaa xoolaha calooliyaashooda ku sugan waxaanayna ka waraabina mafcuulkiiyo maxduufa labanan khaalisan caloosha xoolaha waxaa ku jira waa uuska geedihii uu cunay oo uuskaoo caloosha ku jira ayaa ilaahay wuxuu ka soo saaraa caano nadiif caano nadiif ah oo cad oo macaan oon uus ka soo urayn oo usan ka soo dhadhamayn oo usan ka muuqan allaa kala miiray min bayni farfin wa damin khaalis a laga keen caana dhiig iyo waxa weya uus a caana laga soo dhex saaro ya marka awoodda alle taasaa lagu fahmi waa cida marka waa wax qofku ku waansamo allahaas halkaas ka soo saaray qof dhintay nafta inuu soo geliyo waa awoodaa subxaana allah walakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa xoolaha dhexdooda caana kaliya maahane manaaficun nacfiyaal kaiiratun fara badan dhogortoodaa lagu nacfiya maqaarkoodaa la gataa lagu nacfiya waxa weye nacfigoodu waa fara badan yahay waa la iibsadaa ilaah wuxuu yidhi wa minhaa xoolahaadna ta'kuluna ka cuntaanoo waa qalataan oo xikamta ilaahay noogu abuuray wey xoolaha in la qashaa wa calayhaa xoolaha korkooda oo geeli loola jeedo iyo wa calalfulki doonaha tuxmalun laynku qaadaa waa nacfi kale oo waxa weeyaan daarimayn int xoolahaad inta rarataan oo idinkii kortaan aad idinkoon daalin aad meeshaad rabteen ku gaartaan taasna waa nimco kaloo shukri u baahan qaala tacala ilah wuxuu yidhi walaqad arsalnaa wallaahi qad xaqiiqe arsalnaa waan dirnay nuuxa nabiyullaahi nuux ilaa qowmi tolkiisaan u dirnay faqaala nabi nuux wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo ucbudullaaha allaah caabuda maa lakum inima sugnaanin min ilaahin mid la caabuda inima sugnaanin oo cibaado mudan ilaahaasoo hayruhu allah aan ahayn afalaa tattaquun ma wadnan ilaahay cadaabkiisa iska ilaalinay faqaala almalow odayaashii waxay yidhaahdeen alladiina odayaashii kafaruu gaaloobay min qowmihi nabi nuux tolkiisa xaalo ay ka mid yihiin maa haadaa ninkan nuuxa ma ahan ilaa basharun bashar maahane basharkaasoo milikum dadow idinkoo kalaa basharkoo yuriidu doonaya an yatafadala calaykum inuu iska kiin fadilo walow shaa allah alla hadduu dooni lahaa mafcuulkii shaca waa la xadfa sida badan an yursila rasuulan ilaah hadduu rabo inuu rasuul soo diro la ansala wuu soo deji lahaa malaa'ikatan malaa'ig ee bashar nooma soo direen waxay yidhahdeen qoomkii maa samicnaa ma anaan maqal bi haadaa warkan nuux noogu yeerayo alla kaliya ha la caabudo fii aabbaa'ina aabbayaalkan dhexdooda kuma maqal aabbayaalka alawelina ee horreeyey in huwa maa huwa nuux ma ahana yidhahdeen gaalo ilaa rajulun waa nin rajulkoo bihi ninka jinnatun waalli ku sugan tahay fatarabasuu iska suga bihi ninkan xataa xiina waqti intii laga gaaro ka dhinto way iska dhiman doonaan saasay gaalo tiri allah subxaana wa tacaala nabiyullaahi nuux ayuu noga warramay iyo markuu soo diray ilaah wuxuu yidhi walaqad arsalnaa wallaahi qad xaqiiqe arsalnaa waan dirnay nuuxa nabiyullaahi nuux wa awalu rasuulin ursila ila albashar rasuul ilaah diray oo dad ilaah beeniyey loo diray asagaa ugu horreeyey intii ka horreeyday nebi aadan iyo asaga intii ku dhexeeya mu'miniina dadku ahaayeen markay dadku gaaloobeen oo waxa weeyaan shan weli oo saalixiin oo dhimantay caabudeen dadkii ugu horreeyey ilahay ku kufiyey shan nin oo saalixiin ahaa oo gaal oo dhimatay ayay dadkii ugu horreeyey oo gaaloobay ay caabudeen shan ninoo saalixiina dhimatay shaydaana u waxyooda wuxuu yidhi nimankan si aan loo halmaamin masawiradoodii ha la soo qoro ha laga taago qabriga aad ku soo xasuusataan cibaadadoodii qaybkoodii sidii yay yeeleen kuwaas ma caabudeen kuwii waa dhinteen qoray carruurti waxay dhaha aabbays ilaahaanu caabudi jiri sanadka geedkii qornaa meesha yiile khalaas saasay ku gaaloobeen rasuulkii ugu horreeya ilahay u diro ah nabi nuux ilah wuxu uhi subxaana walaqad arsalnaa waa dirnay nuuxa nabiyullaahi nuux ilaa qowmii tolkiisaanu dirnay faqaala nabi nuux wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo ucbudullah allah caabuda waxa weyan tacbiir wanaagga nabiyaalka siiqada waa laga bartaa waryaara mujrimiin baa tihiin alla kaliya caabuda ma usan dhihin tolkaygiiyo uley waana gaalo ogow waa gaalo marka usluubka nabiyaalka naloo sheegayo annaga nala ku tacliimina inaan warka baranno war tolkayo ilaahay ka baqa war qaraabo ilaahay ka baqa warka wanaagsan waa warkaas warka nabiyaalka yaa qowmi tolkeeyo ucbudullaah allah caabuda maa lakum inima sugnaanin min ilaahin ilaahun waa mubtada muaqara ilaah mid cibaado mudan ma lihidin ilaahaasoo kayruhu allah aan ahayn cid kaloo cibaado mudan ma jirto ama weli saalixa ha ahaado ama malag ha ahaado ama dhagax ha ahaado cibaado alla kaliyaha mudan tolow sidaasuu ku yidhi taasna waxay kutusaydaa dacwatulambiya meeshay ka bilaabato ilaah keligiisa la caabudo sidaas weeye afalaa tattaquu miyadna cadaabka ilahay iska ilaalayn cadaabka alli cadadiisa muwadna iska ilaalayn faqaala almala odayaashu waxay yidhahdeen malaa waxaa la yidhaahdaa assaadatu walkubaraat sida xaafidkuba ku yidhi waxa weeyaan waa akhyaarta dadka loo yaqaan akhyaar macnaha dadka fiicfiican loolama jeedo waxaan ula jeednaa dadka dadka wax u yidhaahda odayaashooda madaxdooda kuwaasaa la yidhaha madax carabiga welidaa saas daraaddeed xaafidku waxa weeyaan macnahaas oo luqada ah si sariixa ayuu u caddeeyey mala'a in loola jeedo odayaasha wahum saadatu walakaabir saasuu yidhi waa madaxdii iyo odayaashii wey qaala almala odayaashii waxay yidhaahdeen aladiina odayaashii kafaruu gaaloobay min qowmihi tolkiis xaalay ka mid yihiin waxay yidhahdeen maa haadaakanu ma ahan ilaa basharun bashar maaha horta ninkan annagu nagu jinsiye waa bashar basharkaasoo milukum waxa weyn idinkoo kalea marka basharnimada markay leeyihiin waa kelimatu xaqin uriida biha albaail kelimadu waa xaq laakiin baatil ula jeeda xagga abuurista bashar waa ka ya laakiin ayagoo kale waxbuu uga duwan yahy isaga waa rasuul alla doortay taas uga duwan yahy marka taasay baatila ayay waxa weyan wadaan inay yidhahdaan wax nama dheera say ku dhacday annagoo dhan intana laka dhex saaray in loo waxyooday saasay ula jeedaan marka bashar ha ahaado laakiin waxbuu uga duwan yahay doorashada al uga duwan yahy ilaahaa doorto rasuul ka dhigay waxay yidhahdaan basharkoo milikum idinkoo kalaa basharkoo yuriidu doonaa an yatafadala inuu iska fadilo marka milukum dhinac waa ka sax oo waa dhinaceen xagga abuurista maxaa ku tusa inay saxda xagga abuurista nabi maxamed wuxuu yidhi qul inamaa ana basharu milukum fiiri fii suurati waxawy kahf basharaan aha idinkoo kalaa laakiin yuuxa ilay taas way midda uga duwan yahy marka xagga abuurista waa kala mid laakiin wuxuu uga duwan yahay waxa weeyaan ilaahayba asaga doorto risaala lagu soo dejiye ayaguna gaala weeye marka isku mid dhinacaas kama ah basharkaasoo yuriidu doonaa an yatafadala inuu fadilo isfadilo calaykum korkiinna iska fadilo waxay idhahdeen gaaladii walow shaa allahu alla hadduu dooni lahaa mafcuulkii shaa maxduufa hadduu alla dooni lahaa an yusila rasuula inuu rasuul soo diro la ansala wuxuu soo deji lahaa malaa'ikatan malaa'ik waxay dhahdaan maa samicnaa ma anaan maqal bi haada warkan bi haada waxaa loola jeedaa aladii yadcuunaa ilayhi nuuxun min annahu laa ilaaha lanaa hayr allah wuxuu yidhi ibnu jariir waxay ula jeedaan haadaada ku ishaarayaan aladii yadcuunaa ilayhi nuux waxa nuux noogu yeerayo oo min annahu laa ilaaha lanaa hayrullah inaanaan lahayn macbuud cibaado mudan alla maahane arrintaas uu ku baaqayo nuux waxa weyn weligay ma maqal weligeen ma anaan maqal fii aabbaa'ina aabbayaalka dhexdeedana kama anaan maqal tamana waa maxaa la idhahdaa xujatulkufaar waa xujadii gaalada xaq marka loo sheegay inu yidhaha ma aanan maqli jirin inaadan maqli jirin mogta waxba ka tarime xaqa xaqu isagu xaq kuma noqdo adugu inaad maqli jirin xaqu sidiisu xaq u yahay ilaahay baa soo dejiyey saasuu xaq ku yahay idan adugu ama maqli jiri ama ha maqli jirin marka waa dalaal waana xujatulkufaar inaad tidhaahdo waxaas ma maqli jirin ab iyo awowana ma maqal odayaasheenna iyo dhaqankeennina ma oqoon waxa weyn waa dalaal wey xaqu hadduu xaq yahay qaado gaaladaa dhihi jirtay aabbayaalkeen kama anaan maqal ilaah wuxuu yidhi subxaana gaaladii waxay yidhaahdeen in huwa ma huwa nuux ma ahan ilaa rajulun nin maahane rajulkaasoo bihi rajulka jinnatu waali ay ku sugan waa nin waalanaya isagoo dadkii lamida uu leeyahay dadkoo dhan aniga ay soo raaceen waa iska waa la maraya fiiridabdarada taasna waxay ku tusaydaa aflagaadada la marsii jiray rususha oy gaaladu marsii jireen idan marka adiga haddaad rusushii ku dayanaydo waa inaad sabarto waxii rususha la dhihi jiray wax ka badan lagu dhihi maa intii rususha la dhihi jiray ka badan lagu dhihi maa waa inaadan aflagaadadu kaa liixin dariiqa xaqa ilah wuxuu yidhi subxaana gaaladii waxay yidhaahdeen fatarabasuu bihi suga xataa xiina waqti inta laga gaaro macnaha sida gabyaygii hore iyo shucaradii hore u dhima jireen uu nooga dhima doono aan iska sabarnayle allahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina maxamed